أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum raxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warkada hornimo ugu doorka roon inka badan soddon isugu jirta saraakiil iyo askar murtadiin ah ayaa dhimashay dhaawaca ku noqday dagaallo culus oo maanta ka dhacay duleedka degmada moqokoriya ee bariga wilaayada hiiraan ra-iisul wasaaraha dowladda xabashada etoobiya ayaa sheegay in etoobiya inta ay badla-aan tahay aan lagu tilmaami karin dal haysta madax banaani dhammaystiran kooxda iridada soomaaliya ayaa ka codsatay dalalka midooda gaalada afrika inay maalgeliyaan howlgalka kufaarta afrikaanta ee soomaaliya faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha aslimiyiinta kenya lagu gaarsiiyey howlgal qorshaysan oo mujaahidiintu ay ka fuliyeen gobolka mandheere ee ku hoos jira gumaysiga asliimiyiinta kenya midooda gaalada afrika ayaa walaac hoogan ka muujiyey awoodda sii kordhaysa ee mujaahidiinta bariga afrika mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga hiiraan ayaa ka qayb galay munaasabad lagu maamuusay dufcadii koowaad oo ka qalin jabisay madarasada sheekh nuur macali cabdiraxmaan ee wilaayadaasi maamulka islaamiga wilaayada baay ayaa gurmad garba istaag ah u sameeyey qoysas dhibaataysan oo ku nool deegaan hoostaga ah degmada buulafulay ee wilaayadaasi
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin sabtee taariikhda hijiriguna ay tahay tobanka bisha muxaram kun afar boqol toddobiyo afartanka qodobadii warka duurnimo ugu door korona ayay intaasi hayeen haatan isagii oo dhan inka badan soddon isugu jira saraakiil iyo askar murtadiin ah ayaa dhimashay dhaawaca ku noqday dagaal culus oo maanta ka dhacay duleedka degmada moqokori ee bariga wilaayada hiiraan warkaas iyo warbixin kaloo ku saabsan faahfaahin dheeraad ah oo laga helayo khasaaraha aslimiyiinta kenya lagu gaarsiiyey howlgal qorshaysan oo mujaahidiintu ay ka fuliyeen oo gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga aslimiyiinta kenya waxaa inoo haya walaalka cabdiqani maxmed duleedka degmada moqokori ee bariga wilaayada hiiraan waxaa maanta ka dhacay dagaallo culus oo afar jeer lagu jabiyey maleeshiyaadka murtadiinta iyadoona allaha fadligii dagaaladaasi khasaare culus lagu gaarsiiyey murtadiinta inta la xaqiijiyey waxaa dagaaladii maanta lagu dilay shan iyo toban murtad oo isugu jira saraakiil iyo askar kuwaasi oo laba iyo toban ka mid ah meydadkooda murtadiinta kaga carareen goobtii lagu dagaalamay murtadiintii lagu dilay dagaalada maanta ka dhacay duleedka degmada moqokori waxaa ka mid ah muumin nuurshe maxamed cabdulle aadan ibraahim fidhig ilbir xasan abikar aadan xasan taakaay waa sarkaal cabdulaahi muumin dhaladheere axmed muumin cilmi idow sidoo kale dagaaladii maanta waxaa allaah mahadii lagu dhaawacay shan iyo labaatan murtadiin ah dhanka wilaayada baay qarax mujaahidiintu ay xalay ka fuliyeen gudaha magaalada baydhabo ayaa lala eegtay maleeshiyaad murtadiin ah waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay shan askari oo murtadiin ah oo saddex ka mid ah dhaawacoodu garaab yahay mid ka mid ah murtadiintii qaraxaasi ku dhaawacmay waxaa lagu magacaabaa shiingiyo maxamed wardi dhanka kale gobolka mandheere ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyada kenya waxaa xog dheeraad ah laga helayaa khasaaraha ka dhashay qarax lala beegsaday kolonyo kufaarta kenya oo ku socdaalayay inta u dhexaysa degmada ceelqalow iyo deegaanka ceelgoolij ee gobolka mandheera waxa uu qaraxa haleelay gaari mutabiish ah oo ay la socdeen askarta ah kufaarta kenya inta la xaqiijiyey waxaa qaraxaas ku bakhtiisay toddoba askari oo kufaarta kenya ah waxaana ku dhaawacmay saddex iyo toban kale iyadoona gebi ahaan uu burburay gaarigii mutabiishka ah ee qaraxa uu haleelay ciidamada mujaahidiinta ee ka jihaada bariga afrika ayaa sii kordhiyey howlgallada lagu naafeynayo kufaarta iyo murtadiinta ee dullaanka ku ah ku dhaqanka shareecada islaamka mahadsanida cabdiqani ra-iisul wasaaraha dowladda xabashada etoobiya ayaa sheegay in inta etoobiya ay badla-aan tahay lagu tilmaami karin dal haysta madax banaani dhammaystiran cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warbixinta warkan haya ra-iisul wasaaraha dowladda saliibiyadda etoobiya gaal abey axmed ayaa mar kale muujiyey dadaalka ay dowladdiisu ugu jirto hirgelinta damaceeda badeed isagoo carabka ku adkeeyey in dalkiisu uu doonayo in marinbadeed uu ka helo badda cas isagoo xusay in horumarka dhaqaalahooda uu ku xihan yahay xaqiijinta arrintaasi abey axmed oo khamiistii lasoo dhaafay khudbad ka jeedinayay baarlamaanka etoobiya ayaa sheegay in helitaanka marinbadeed uu yahay arrin aasaasi ah oo aan laga hari doonin waxaana uu shacabka etoobiya ugu baaqay inay arrintan ka hadlaan oo aanay ka aamusin damaca marinbadeedka ayuu abiy axmed ku tilmaamay arrin qaran oo salka ku haysa badbaadada itoobiya waxaana uu ku baaqay wadahadallo lala yeesho dalalka soomaaliya suudaan iyo eritereya si loo xaliyo ayuu yidhi xiisadaha sii kordhaya ee geeska afrika sidoo kale gaalkani waxa uu tilmaamay in madax bannaanida itoobiya ay tahay mid kala dhantaalantan iyo inta ay jawaab wanaagsan oo ka qayb qaadanaysa meelmarinta damacooda badeed ka helayaan dalalka deriska ah dadaalka dowladda siliibeedda etoobiya ku rabto in ay ku hirgeliso damaceeda badeed ayaa marba marka ka dambeeya sii xoogaysanaya kaas oo si weyn u soo shaacbaxay tan iyo markii heshiiska xaaraanta ah ay la gashay madaxii hore ee maamulka shaadaladirirka ah ee somalilan muuse biixi cabdi iyo madaxa kooxda ridada soomaaliya murtad xasan garguurte mahadsanida caliyare kooxda ridada soomaaliya ayaa ka codsatay dalalka midooda gaalada afrika inay maalgeliyaan howlgalka kufaarta afrikaanta ee soomaaliya sida uu ku waramayo xasan cabdiraxmaan abu xasaan kooxda ridada soomaaliya ayaa si rasmi a ugu baaqday dalalka afrikaanta inay kaalin muuqda ka qaataan bixinta dhaqaalaha duulaangaaleedka gabalkiisa uu sii dhacaya ee maalgelinta loo waayay ee eyusom kooxda ridada ayaa ku calaacashay in taageero dhaqaale ay bixiyaan dalalka ay lagama maarmaanka u tahay in la xaqiijiyo waxay ugu yeereen amniga guud ee gobolka iyo in dowladda riddadu ay si buuxdo oo la wareegto mas-uuliyadda amniga wasiiru dowlaha arrimaha dibadda riddada ninka lagu magacaabo cali balcad oo ka hadlay kulan muuqaal ah oo ay yeesheen golaha nabadda iyo amniga ee midowda afrika ayaa carabka ku adkeeyey in loo baahan yahay shir gaar ah oo lagu taageeraya maalgelinta duulaangaaleedka ee yuusum wasiirka ayaa xusay in dalalka xubnaha ka ah midowda afrika looga baahan yahay inay si toosa uga qayb qaataan maalgelinta howlgalkan taasoo kor u qaadaysa ayuu yidhi kalsoonida beesha caalamka ee kooxdiisa murtadkan ayaa mas-uuliyiinta qadka ugu jirta ee afrikaanta u sheegay in qaramada midoobay ay weli raadinayso afartan iyo kow dhibic lix milyan oo lagu maalgelinayo duulaangaaleedka eyusom oo hadda ah kan ugu weyn ee afrika xilli dowladdiisu ay wajahayso sida uu sheegay khatarro joogto ah oo kaga imaanaysa mujaahidiinta al-shabaab iyo xaaladda siyaasadeed oo weli kacsan dhanka kale murtad cali balcad ayaa uga tacsiyeeyey dowladda saliibiyadda ee yuganda iyo qoysaskii askartooda ku halaagsantay shilkii diyaaradeed ee ka dhacay muqdisho labadii luulio hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo duulaanka eyusom uu sanadkan laba kun iyo shan iyo labaatan bedelay kii atmis iyadoo qorshahaasi ay caqabad weyn ku noqotay maalgelinna loo waayo duulaankaasi iyadoo dalalkii awal maalgelin jiray duulaanada saliibiga ah ee lagu soo qaaday soomaaliya ay hadda diideen inay wax maalgelin ah ku bixiyaan duulaankan mahadsanida waa xasaan midowda gaalada afrika ayaa walaa xoogan ka muujiyey awoodda sii kordhaysa ee mujaahidiinta bariga afrika marwaan maxmed ayaa si amaqaaday warbixintan kulan qaabfogaan arag u dhacay oo yeesheen xubnaha waxaa loogu yeero golaha nabadda iyo ammaanka midowda gaalada afrika ayaa looga hadlay xaaladda amniga ee soomaaliya iyo mustaqbalka howlgalka ashaadaladirirka ay saliibiyiinta kaga jiraan soomaaliya ee e u s soma kulankani onlineka ah oo ah kala fadhigii kun laba boqol siddeetan iyo toddobaad ee golaha nabadda iyo ammaanka midowda afrika oo ay shir guddoomisay dowladda saliibiyadda uganda waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin sarsare oo ka kala socday midowda gaalada afrika urur gaaleedka qaramada midoobe igad midowda gaalada yuruba iyo waddamo kale oo qayb ka ah midowda afrika jenaraal abubakar jaajo dhongo oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee uganda oo daahfuray kulanka ayaa soo hadal qaaday dhacdadii shirka ahaydda ay dhowaan galeen ciidamadiisa ee ka dhacday xerada xaalne ee caasimadda muqdisho halkaas oo uu sheegay inay ku geeriyoodeen ilaa shan xubnood oo ka tirsan ciidamadiisa uganda dhinacyada shirka fogaan arag ugu qaybgalay ayaa si isku mid ah walaac ugu muujiyey halista joogtada ah ay mujaahidiinta al-shabaab ku yihiin kooxda ridada soomaaliya iyo ciidamada saliibiyiinta ee duulaanka ku jooga waddanka golaha ayaa dhanka kale ka dooday caqabadaha dhaqaale ee ku horgudban howlgalka saliibiga ah ee e u s som inkastoo aysan xitaa helin ballanqaad laysku hadlayn karo waxay haddana soo jeediyeen in la kordhiyo miisaaniyadda xarunta waxay ugu yeeraan kaydka qallaasaha midowda afrika taas oo ay soo bandhigeen in la gaarsiiyo labaatan milyan sannadkan hadda socda ee labada kun shan iyo labaatanka shirkan ayaa ku soo beegmaya xilli sharar horey u dhacay oo heer caalami ah ay fishilmeen kuwaas oo dhaqaale loogu raadinayay isbahaysiga kufaarta afrikaanta e u s m loogu yeero waxaana maalgelinta isbahaysigaasi sacad isaga diiday maraykanka halka midowda yurubna uu horey u sheegay inuusan keli ku noqon karin maalgelinta isbahaysigaasi waad mahadsantahay marwaan mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga hiiraan ayaa ka qayb galay munaasabad lagu maamuusayay dufcadii koowaad ee ka qalinjebisay madarasada sheekh nuur macali cabdiraxmaan ee wilaayadaasi mar kale warbixinta warkan waxaa haya cabdiqaani maxmed deegaanka dheryow ee wilaayada hiiraan waxaa ka dhacay munaasabad lagu maamuusayay lix iyo toban arday oo dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka kuwaasi oo wax ku barta madarasada barashada qur-aanka kariimka iyo culumta sharciga ah ee sheekh nuur macalin cabdiraxmaan raximahullah ee deegaanka dheryow ugu horeyn goobta munaasabadda waxaa bandhig cilmiyeed cajiib ah kusoo bandhigay ardaydii dhammaysatay qur-aanka kariimka ah kuwaasi oo isugu jira wiilal iyo gabdho أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين فإننا نشكر الله على إتاعة هذه الفرصة الطيبة ونحن من طلاب مدرسة شيخ نور معلم عبد الرحمن رحمه الله رحمة واسعة لدفعتها الأولى بمعاوضة دريو بولاية إيدان الإسلامية ونرحب كل من حضر معنا هذا المشهد الجميل ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وضاد باستضالة ومخرج ميز من الضي وكلها تجي ظن يظل انظور عظم الحفظ ايقظ وانذر عظم ظهر اللفظ الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد هذا النظم للمريد في المن والتنوين والمدود macalin cumar macalin cabdiraxmaan oo ah macalinka madarasada sheekh nuur macalin cabdiraxmaan oo goobta ka hadlay ayaa xog ka bixiyey madarasada walaalayaal ilaahay subxaanahu watacaala nicam fara badan ayuu nagu manaystay ee ugu horreysa nicmatulislaami waaliimaan walaalayaal madarasadan waxay furantay sannada markii ahayd kun afar boqol afartan iyo saddexdii jiriya bishii koowaad maalin isniin ah intaas ilaahay subxaanahu watacaala kitaabkiisa ayaan baranayn maanta aynu soo gabagabowda insha allahu tacaala dafcadii ugu horreysay ee ay ku qalin jibisay madarasada walaalayaal ilaahay subxaanahu watacaala wax loogu mahadiy waaya kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala meeshaas lagu bartay insha allahu tacaala ardadaas muddo saddex sano ah ee ay ku soo qalinjibiyeen ardada qaarkood siday u badan yihiinba mubtadi'iin ayay ahaayeen marka walaalayaal ilaahay tabaaraka wa tacaala nicmadaas inugu manaystay waa inaan ku shukrinaa waaliga wilaayada hiiraan sheekh guuleed abunafaan oo goobta munaasabadda ka hadlay ayaa si aad ah u bogaadiyey dadaalka macalinka isagoona sidoo kale la dardaarmay waalidiinta iyo waxgaradka deegaanka dheryow risaaladii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu la yimid diintiisii in la faafiyo ummadda la gaarsiiyo dad walaalaho isugu kaalmaynaya oo ku wada jiro wadajirkan ilaahay baa nagu addoonsaday subxaanahu wa tacaala dadkaasaan maanta haysannaa ilaahayna gurigiina wuxuu ka dhigay guri dacwadeed waa guriga maraakista iyo macaahidda halka aan joogno maanta waa gurigii manbaca u ahayd cilmiga sharciga ah deegaanka aan ku noolnahay ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu idiin nasiibay oo uu idiin keenay hagafina hagafina ha nasiib xumaanina ilaahay shareecadiisa barashadeeda dadka oo la bara qayb weyn ku yeesha akhiiran macalinka ardadaa soo saaray muddada saddexda sano ah sidai ikhyaartii iga horreysay ay u sheegeen waxaan leenahay aad baad u mahadsan tahay ilaahayna abaalkaaga ha weyneeyo ardada hadda qiimaha badan oo gabdho iyo wiilalba leh qur-aankii bay dhammeeyeen xaggee aadi doonaan waalidka xagguu u wadaa yacni waa inaan fikirno wilaayada hiiraan ayaa ahmiyad gaar ah siisaa dhiirigelinta ardayda dhammaysa barashada qur-aanka kariimka kuwaasi oo wax ku barta madaarista diiniga ah ee ku yaala degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi ugu dambeyntii maamulka wilaayada islaamiga baay ayaa gurmad iyo garab istaag u sameeyey qoysas dhammaystiran oo ku noola deegaan hoostaga ah degmada bolofulay ee wilaayadaasi bashiir muxidiin awayman ayaa tafaasiisha warkan haya maamulka islaamiga ah ee tawaliya arrimaha muslimiinta waxay shareecadu faraysaa inuu xil iska saaro bulshada uu hogaanka u yahay waa mas-uuliyad adag oo la suray qoorta hogaamiye iyo maamul weliba waxaa wax laga weydiin doonaa howsha uu qabtay bulshada iyo sida uu ugu hagarbaxay dadka kuwooda ugu liita xilli ay isaga ku tashanayeen maadaama uu qaaday ammaanada ay cirka dhulka iyo buurahaba diideen iyada oo isdareensiinaysa mas-uuliyad culus waxay walaada islaamigaha ee baay dhowaan qaaday mashruuc dadka tabaareysan gaar ahaan dadka ugu nugul bulshada lagu gaarsiinayo gurmud mas-uuliyadeed iyo mid walaaltinimo wafdi maamulka wilaayada ka tirsan ayaa dhowaan kormeer ku tagay deegaanka buulogalool oo ah tuulo yar oo u dhexaysa deegaanka kanaanax iyo degmada buulo fullaay deegaankaas waxay kula kulmeen oday waayeel ah oo lagu magacaabo shanqole aadan oo jira boqol iyo laba sano noloshiisa iyo xaaladiisa caafimaad waxay muujinaysay dhibaato aada u daran wuxuu la nool yahay hal gabar oo uu dhalay taas oo seygeeda uu indhaha beelay xaalad adag oo nolosha ahna wajahaysa ma jirin cid kale oo garab istaag uu ka helay aabbahan da-da ah balse maamulka wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa allaha kadib noqday tiir adag kadib markii uu muujiyey garab istaag buuxa wilaayada ayaa dareenka la qaybsatay aabbahan iyo hasha gabar ee uu ifka uga yahay waalid taas oo aan marnaba garabkiisa faaruqin xitaa haddii uu dhaafay da-da boqolka sano wilaayadu waxay u geysay aabbahan iyo qoyska uu la noolyahayba gogasha lagu jiifto iyo bacaha roobka laga galo raashin ku filan muddo halbil iyo lacago iidaan ah oo wax ka tari kara noloshiisa sidoo kale wafdiga wilaayada islaamigaha ee baay wuxuu isla deegaanka kula kulmay hooyo lagu magacaabo abaayow oo ah sagaashan iyo laba sano jir indhahala aan awlaad iyo xoolo midna haysan iyadana waxay wilaayada u samaysay maamuus iyo qadarin si la mid ah aabashanqole waxaan waraysanay waalidiintan iyaga oo ka warbixiyay dareenkooda gurmadkan walaaltinimo ee ay mujaahidiintu u sameeyeen awshanqolo eedan axmedaa liya dhaha aniga meeqa sanaa jirta adeer markaa an boqol ka hooseysi wal miinka dhiman waa gartay buuro golooley magaadiidini hadda intan la ii keenayaa oo inta lasoo dhigayaa wal oo bani aadan oo shaaqada oo deegtaas oo bir iga imaata inta ka hor hor ma arkin wiilishay iima adeen tamir biil abaaye muskudo ii keeneen ka horo lambina aadin aho ho wax ii dhah ma arkin aniga kastiya aniga waxii la ii keenay bismillaahi raxmaan raxiim biyoodara la ii keenay katiifadoo la ii keenay oo kaseehanaay tarbaaloo la ii sheenay fulaan haddaba iiga jarta furun ma iguse ah bariid sokor go beesa shan boqol alle ii keenay in warso waram kala mila wali kalsii shaagta in shaag bas
ka waran marka farxadaada ka waran farxadaada maanta tawxiidka ilaahana waafaji tawxiidka ilaahana kaatamay adeer ma ana naxariis ilaahay wanta naxariis adduunyam allaha sin siisa meeshiisa inka har mataano isan niyoosan walaahi kay saqan gali ilaahiyo ogimo ina ma ogi inti isan si karaamoytana osa ii darajaashtaan daraja adduun iyo daraja aakara allah ha siin siisa adug kasan asbad ayto ilaahay ku tuugay insha allah saanti isan saaqaatan oo inigee walaahi kaysi in lama hobbootan adduunyi yonayto aakara ilaahay ma siintosa dheef ma ogi
ay baayo huseen
meeqa sanaa jirtaa wah sagaashan boqolka wal yaro ka dhiman yaa la gurkanay lankay walsa kaas
deegaankaad aad degan tahay saabahiis aad dhaladayb anta leg degano buulada hitay buula gololeysa leera gol idoo ka tirsanta birwiintas a sokor katiifa shandarwa shaak ilaahay oo siin toogay meeli isan qaatan meel nabaa qaaday oo siin ka waaday shar allah siin ka tirteera sidii didiinki allah siin goofaa waana do-aadii anta ka hor ballanki in do-aashii lagama hadasi aan ismahadas waaytaanere inaa sidoo kale waxaa wafdiga wilaayada qayb ka ahaa suldaan aadan dayrow oo ah suldaanka guud ee beesha dabarre isagana wuxuu ka hadlay mashadkaasi qiimaha iyo quruxda badan ee uu goobjooga uu ahaa meen ankoyniya dad muslimiin agi eedan dhibaatooshin dad waayeelaaga oday boqol sano jir iyo wadaad kale oo sagaashan sano jirta oo eedna dabaalushiyaan eedna dhibaato qabaan dhinac haddii oo guri la iran qabno haddii nolol la iran nolol aan heshina raashin heshina eedna dhibaatoshiyaan aan koyni ilaahay fadlis walaayada islaamka ma insheentiya raashin dhar kadiifado laga jiifado odayga waayeelkaaga meel loo sheeniya joodari bariis sokor timir kartoon ag ilaahu beenig reeb go iyo hubogsankusitfadi macawistii insha allahu hataa xabada sawdidii usmarsitfadii luunsheeni ilaahay baa ka mahadsan gaar ahaan baa ka mahadsana walaayada islaamka iyo muslimiintii saa- saa dhiibideen oo ilaahay macnahaasaan ka qaaday ilaahayna maas warsana in muslimiinta an gargeera sidiisa unka gargeera in ilaahay anka gargeera wanaag badan in ilaahay siisa gaaladan ilaahay jabasa walaayada islaamiga insha allahu ma eed iyo eed anka mahadsantaa maalinta dadkay masaakiinta agyo duurkay ka jaraan ilaahaygay waafaga siiyo saato siiyo ka mahadsan marka hore bacdallahi isagoo ka mahadsan wanaag iyo unqobaden meerlerkari iyo een een een een dhibaato isoo qabeen ilaahay ka suulishaa oo oo ka suuliseen marka insha allahu ilaahay ma soo warsanaa in walaayada islaamiga gargeer siisa gaalada ilaahay jabasa wanaag badan alla siisa cidiisaa dhiibatiin ilaahay kheyr allahan ka bedela liin insha allahu ujeedka warbixintani ma ahayn in aan soo sardiyo sida ugu dhacay tallaabadii gurmadka ahaa ama juhdigii barakeysna aan u dhigno sida ficilada foosha xun ee loo yaqaan igu sawirta ee cadowga islaamka uu ku sameeyo muslimiinta balse waxaan uga dan lahayn inaan soo gudbino tallaab la mahadiyey oo wilaayada islaamiga ah ee baaya ugu gurmatay qayb un oo ka mid ah ducafada muslimiinta sida shakhsiyaadka aan shaqada awoodin ee da-du ka daba tagtay iyo in loo muujiyo in walaalahooda ay garab siinayaan kuna taageerayaan intii uu allah karinsiiyey ee gurmad iyo dareensiinta gacaltooyada islaamka tanina ma ahayn oo keliya gurmad balse waxay ahayd dhaqangelin toos ah oo lagu sameeyey sunnada looga daydo nebigeena iyo khulafaa uraashidiinta sida cumar iyo hogaamiyaashii wanaagsanaa ee ka dambeeyey maamulka islaamiga ah ee wilaayada baay wuxuu muujiyey sida uu hoggaan islaami ah u noqdo naxariis u garab istaago kuwa la hilmaamay islamarkaana ugu hoggaansamo waajibaadka diinta kiisa dhow iyo midka fog waad mahadsantahay bashiir walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socda warkii duhurnimo oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga landalus xildhigan waa nagayntaas waad ku mahadsantihiin dhegeysiga warkayaga warkan warka xig ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu